بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay weerarkii bandar cabaas ee iiraan oo gaaray dhimashada afartan iyo lix qof iyo dhaawaca in ka badan shan boqol oo ruux iiraan oo la kulantay weerarkii ugu xooganaa oo xagga internetka ah iyo isgaarsiinta waddanka oo idil oo hawada ka baxday dowladda jarmalka oo siyaadisay dhaqaalaha ay ku bixinayso waaxdeeda difaaca tan iyo markii uu dhacay dagaalkii lagu jebiyey hitler iyo cabsi xooggan oo soo food saartay baarliin mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya ciidanka sahaynada oo bannaanka soo dhigay burburka ku yimid ciidankooda lugta iyo dhiigbaxa ay wajahayaan muxuu yahay toddobada farqi ee u dhexeeya labada quwadood ee ugu dhaqaalaha badan caalamka maxayse tahay sababta shiinaha wax u dhoofinayo maraykankana uu soo dhoofsanayo qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii lixdan iyo sagaalaad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan Ee waa mar kale iyo caalamulyowm مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay soddonka shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa khasaaraha ka dhashay qaraxyadii waaweynaa ee ruxay dekada rajaa'i ee magaalada bandar cabaas ee waddanka iiraan ayaa kor u sii kacday tirakoob ka soo baxay waaxda degdega ah iyo sidoo kale musiibooyinka ee dalkaas ayaana lagu sheegay in tirada dhimashada ay gaartay ilaa afartan iyo lix ruux dhanka kale dhaawaca ayaa isagana kor u dhaafaya ilaa shan boqol iyo konton kale qaraxyadan ayaana ilaa iyo hadda aysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadooda maamulka gumeystaha yuhuudda saraakiil u hadlay ayaana beeniyey in iyagu ay gadaal ka taagnaayeen waxay kusoo beegmeen iyadoo ay socdaan wadahadallada u dhexeeya maraykanka ee lagu doonayo in lagu soo gabagabeeyo khilaafka ka taagan barnaamijka nukliyarka dahraan dhanka kale dowladda iiraan ayaa la kulantay weerar xagga elektarooniga ah kii ugu xooganaa taariikhda iyadoo hawada ay ka baxday isgaarsiinta waddanka qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
suybad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa burbur ku yimid ciidanka lugta yuhuudda iyo xaqiiqooyin hor leh oo uu bannaanka keenay mas-uul sahyuuni ah sida ay baahisay majalladda ku soo baxda afka cibriga ee macaariif iyadoo soo xiganaysa isxaaq bareeg oo ah khabiir militari oo sahyuuni ah soona qabtay xilal kala duwan haddana ah jenaraal sare ciidanka lugta gumaystaha yuhuudda ayaa ku sugan marxaladdii ugu liidatay waxaana meelna lagu sheegin wax ka badan kalabar askartii lasoo diyaarinaya labaatankii sane ee lasoo dhaafay waxa uu mas-uulkan sheegayaa in marnaba aysan suuragal ahayn in ay ka adkaadaan kooxaha muqaawamada filistiin intaba ay marxaladdan liidata ku sugan yihiin ciidankooda lugta ee uu benyamin netanyahu tan iyo sannaddii laba kun saddex iyo labaatan uu dabka ku gurayey mana awoodi doonno in aan maamul militari ka dhisno marinka khaza ayuu hadalkiisa sii raaciyey ninkan waxay majalladda macaariif warbixinteeda iyadoo sii socotaa ay sheegaysaa in saddex meelood hal meel oo keliya ay hadda joogaan ciidanka lugta gumaystaha wuxuuna isxaaq bareeg yidhi tirada ciidamada dhulka maanta waa saddex meelood hal meel oo keliya waana mid ka fog sidii ay ahaan jirtay labaatan sanno ka hor gunaanadkii waxa uu mas-uulkan sheegayaa in taliyaha ciidanka lugta uu ku dhacay qaladkii ugu weynaa noloshiisa kadib markii uu ballanqaaday in uu ka adkaanayo kooxaha muqaawamada filistiin innagoo ku sugan marxaladdan quusta ah ayuu yidhi waxauu sidoo kale eedeyn u jeediyey benyamin netanyahu oo uu ku tilmaamay mid wejiga ka leexsanaya fadeexada taalla fagaaraha dagaalka isaguna isku dayya in weli shacabka uu ku qanciyo guulo waxba kama jiraan ah jarmalka oo siyaadiyey dhaqaalihii uu ku bixinayay difaaca milatari xilli baqdin xooggan uu ka qabo xagga midowda maraykanka dhankiisuna ay si had ah isaga soo tarayaan hanjabaadaha kala duwan waa qodob kale oo aan ku milacsan doonno xubinta wargeysyada sida jariirado badan ay ka soo xiganayaan macadka cilmibaarista waxa loogu yaro nabadda caalamiga ah ee stockholm xukuumadda baarliin ayaa sare u qaaday dhaqaalaha ay ku maalgelinaysa ciidanka iyo warshadaheeda milatari iyadoona gaarsiisay adduun lacageed oo gaaraya ilaa siddeetan iyo siddeed dhibic shan bilyan oo dollar waxayna middan dowladda jarmalka ka dhigaysaa dalka afaraad ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya xagga difaaca sida macadkuba uu tilmaamayo waxaana saddexda kaalimood oo ay ugu horraysa ku jira waddamada kale ah maraykanka shiinaha iyo ruushka waxaana ku soo xiga jarmalka hindiya ingiriiska sacuudi carabiya yukrain faransiiska iyo jabaan dowladda jarmalka oo qoobgariir xoogan ka wajahaysa dhanka midowda yurub ayaa hadda wadda qorshe ay keligeed meel isaga soo saarayso maadaama dhanka kale uu sii xoogaysanayo goodiska caalamiga ah saacad walbana ay xukuumadda baarliin filasho ugu jirto waxyeello ka soo gaara dhanka waddamada lagu tilmaamo xoogweynta caalamka loolanka xagga internetka oo sii xoogaysanaya iyo iiraan oo saacadihii lasoo dhaafay la kulantay weerarkii ugu xooganaa abid waa qodob kale oo aan ku milicsan doonno xubinta wargeysyada sida ay baahisay majalladda the national dowladda iiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay la kulantay weerarkii ugu weynaa ee dhinaca internetka ah iyadoo hawada laga saaray guud ahaan isgaarsiintii waddanka noocyadeeda kala duwan waana sida uu shaaciyey madaxa isgaarsiinta iiraan ninka lagu magacaabo bahsad akbari weerarkan ayaa sidoo kale lala beegsaday kaabayaal kale oo muhiim u ah xukuumadda tehraan waxaana ka mid ah bangiyada iyo ilaha dhaqaale ee kale ee ay ku tiirsan tahay dowladdan ilaa haddana joornaalada gobolka ma aysan xaqiijin cidda sida rasmiga ah kaga dambaysa tallaabadan waxaa midkan loo aqoonsaday weerarkii xagga internetka ee ugu baahsanaa ee lagu soo qaado kaabayaasheenna dhaqaale waxaana qaadnay tallaabooyin ka hortaga ah ayuu mar kale yidhi wasiirka isgaarsiinta ugu magacaaban dowladda iiraan sannadihii lasoo dhaafay ayay majalladda the national waxay sheegaysaa in xukuumaddan ay si aad ah ula daaladhacaysa weerarada xagga internetka ah ee lagu haggaraynayo xarumaha muhiimka u ah waxaana badanaa xukuumadda tehraan middan ay u tiirisaa maamulka gumaystaha yuhuudda reer yurub oo ay hor taalla doorashada laba qodob marka laga hadlayo saamaynta dhaqaale ee shiinaha ee dunida iyo maqaal uu daabacay wargees ka soo baxa dalka ingiriiska sida ay baahisay majalladda the sunday telegraf oo ka soo baxda dalka ingiriiska reer yurub ayaa hadda wajahaya laba doorasho oo kale ah in ay sidooda isaga sii indhatiraan awoodda dhaqaale ee shiinaha ee caalamka iyo in weli ay ku sii xirnaadaan dhanka maraykanka waxay jariiradu sheegaysaa in wixii hadda ka dambeeya caalamka gaar ahaan galbeedku uusan wixii hadda ka dambeeya iska indhatiri karin awoodda dhaqaale ee xukuumadda beijin iyo sidaa ay dunida galaangal xoogan oo dhaqaale ugu leedahay marka laga hadlayo badeecadaha kala duwan qoraaga britishka ah ee lagu magacaabo zio sbrintley oo wax ku qora wargeyskan ayaa sheegay in reer yurub ay hadda ku qasban yihiin in indhaha ay ku soo kala qaadaan xaqiiqada ka jirta caalamka marka laga hadlayo loolanka dhaqaalaha waxay jariiradu sidoo kale ay sheegaysaa in biyokama dhibcaan ay tahay in dowladda shiinaha ay tahay midda hoggaanka u haysa horumarrada kala duwan ee xagga dhaqaalaha sida sirdoonka macmalka cilmibaarisada kala duwan iyo wax soo saarka alaabaha muhiimka ah ee hadda sidaadka ah looga adeegsada qaaradda yurub waxay gunaanadkii majalladan ay sheegaysaa in reer yurub ay hadda u habboon tahay in si had ah ay dhaqaalahooda ugu xirtaan dhanka shiinaha maadaama isagu hadda uu yahay midka loolanka xooggan suuqyada caalamka kula jira maraykanka iyo guud ahaan waddamada reer yurub guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan aan iminkana u laabana qeybaha inooga haray barnaamijka caalamul yowm iyo walaalkiin suheyb cabdulaahi
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag muxuu yahay toddobada farqi ee u dhexeeya dhaqaalaha maraykanka iyo kan shiinaha maxayse tahay sababta beijing iyadoo ay wax u soo saarayso halka washingtonna ay u dhoofsanayso qodobkaas waxaa warbixintan soo socota inoogu eegayaa walaalkeen xaarits cabduqaadir
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminkana waxaad kusoo dhowaataan xalqadii lixdan iyo sagaalaad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayey hoobashada muslimiinta waxaa halkan alaaba inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن dhegaystayaal kusoo dhowaada xalqadii sagaal iyo lixdanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaati almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta xalqadeenna maanta waxaannu ka ambaqaadi doonnaa baabka shanaad oo ah baabkii ugu dambeeyey ee kitaabkeenna hoggaaminta islaamka ee dunida fasalkiisa koowaad kobicii dunida islaamka dunida oo dhan oo u jihaysatay jaahiliyada waa qaar ka mida ciwaanada maanta aan isdultaagga ku samayn doonno xalqadeenna sababo taariikheed caqliyadeed iyo kuwo dabiici ah aawadood oo aan ku xusnay qoraalladii hore ayay yurubtii masiixiyadda ahayd isu beddeshay jaahiliyad ku dhisan maado iyo adduunyo jaceyl waxayna iska tuurtay dhammaan wixii ay ambiyadu ka tageen oo ahaa waxbarid ruuxi ah akhlaaq suuban iyo mabaadi' bini'aadannimo waxay rumaysatay in nolosha qofka aysan qiimo lahayn haddii aysan lahayn mid leh raaxo jireed iyo dan adduunyo siyaasaddana aysan qiimo ku lahayn waxaan ka ahayn xoog iyo ismaqoonin bulshada dhexdeedana aysan jirin wax ka muhiimsan waddaniyadda xadgudubtay yurub waxay ku kacdoontay dabeecadda bini'aadamka iyo mabaadi'da akhlaaqda waxay xoogga saartay mashiinada waxayna dhayalsatay ujeeddada nolosha waxayna diiradda saartay raadinta nolol wanaagsan horumar cilmiyeed iyo tijaabooyin iyadoo la dayacay akhlaaqda nafeed iyo wixii ay rususha la yimaadeen waxay aad ugu tarax tagtay arrimaha maadiga ah laakiin waxay iska indha tirtay diinta sidaa darteed yurub waxay noqotay maroodi caraysan oo dul maraya kan tabarta yar isaga oo baabi'inaya wax walba markii muslimiintu dib uga noqdeen masraxa nolosha kana tanaasuleen hoggaaminta dunida diintoodii iyo adduunkoodiina ay dayaceen naftoodii iyo ummaddoodiina ay dulmi u geysteen yurub ayaa hoggaanka dunida qabatay waxayna qabteen hoggaankii nolosha iyagoo u jiheeyey dhanka diinla'aanta muslimiintana waxay noqdeen kuwa loo taliyo sidaa darteed dunidoo idil ummadaheeda iyo ilbaxnimadeeda waxay noqotay tareen xawaaro sare leh oo u jihaysan dhanka jaahilnimada iyo maadiga wuxuuna sababay holac burbur fawdo bulsho iskhilaaf hoos u dhac akhlaaqeed qalalaaso dhaqaale iyo fakri falsafadda yurub oo gacanta ku dhigtay adduunka markan qoraagu wuxuu ka hadli doonaa falsafadda yurub oo gacanta ku dhigtay adduunka ma jirto maanta ummad ama koox dunida ku nool oo si dhab ah uga duwan ummadaha reer galbeedka aragtidooda caqiidadooda iyo jihadooda nololeed lama arko cid la tartamaysa ama si dhab ah uga hor imaanaysa falsafadooda jaahiliga ah iyo nidaamyadooda ku dhisan maadiga ha ahaato gudaha yurub ameerika afrika ama aasiya qalalaadka siyaasadeed iyo khilaafaadka aynu maanta maqalno ama aan aragno ee u dhexeeya quruumaha waa keliya loolan ku saabsan hoggaanka dhammaan quruumuhu waxay isku haystaan yaa noqonaya kan hoggaaminaya dunida xulafadii dagaalkii labaad ee adduunka tusaale ahaan waxay diidanaayeen in xoogagga asxaabta xulafada ay muddo dheer keli ku noqdaan hoggaanka caalamka keligoodna ay ka faa'iidaystaan khayraadka dunida suuqyada ganacsiga iyo gumaysigaba dalalkaasi waxay rumaysnaayeen in iyagu ay ka xoog iyo cilmi badan yihiin kagana sareeyaan xitaa xagga nidaamka hibada iyo garaadka laakiin ma ahayn in hoggaankaasi ay u doonayeen si ay dunida ugu hoggaamiyaan jidka saxda ah ama cadaalad uga hirgeliyaan dhulka korkiisa ama ay ummaduhu ku wadaan dhabbaha diinta iyo akhlaaqda maya warkaasi waa mid aan suuragal ahayn ruushka shuuciga ah wuxuu ahaa midhihii ka dhashay ilbaxnimadii reer galbeedka ruushka kama duwana dalalka yurub marka laga reebo hal arrin wuxuu bannaanka iska dhigay munaafaqnimada iyo beenta wuxuuna si cad u muujiyey wixii qarsoonaa ee ay ummadaha kale muddo qarinayeen kuwaasoo isleh akhlaaqdu muhiim ma aha bulshadu xor ha noqoto diin iyo damiirnayaan lagu xidhin ruushku wuxuu ku daalay taagtaagsiga ay dalalkaasi kale ku wadaan dadka wuxuu doonayaa inuu hoggaanka qabto si degdeg ahna loo gaarsiiyo dunida halkaas uu isagu rabo oo ah diinla'aan damiir la'aan iyo nolol maadi ah oo aan shaqo ku lahayn ruux iyo akhlaaq markana dhegaystayaal waxaannu eegi doonnaa dadka iyo dowladaha aasiya dadka iyo dalalka ka jira aasiya gaar ahaan quruumaha dhibaataysan waxa ay ku socdaan dhabbe ay hore ugu dhaqaaqeen dadyowga reer yurub dhanka horumarka siyaasadda iyo ilbaxnimada waxay qaateen mabda'a iyo akhlaaqda reer galbeedka waxayna nolosha ka aaminsan yihiin sida ay iyaga ka aaminsan yihiin nolosha iyo dunida ay ku nool yihiinba waxaa kale oo ay la dabeecad dhaqan iyo xeer ahaanba u eg tahay dalalkaasi galbeedka laakiin waxa aysan doonaynin waa in lagula dhaqmo sida carruurta aan caqliga lahayn oo kale oo ay xukumaan dad shisheeye ah iyo in loola dhaqmo sida dadka waalan oo kale ma rabaan in reer galbeedku keligood yeeshaan dowlado iyo boqortooyooyin ay ku raaxaystaan iyadoo kuwa la mid ah aan laga helin gudaha afrika aasiya iyo bariga dalkaasi ma dhibsanayo akhlaaqda ama habdhaqanka reer galbeedka mana cambaaraynayo falsafadooda ama aragtidooda taa beddelkeeda waxay aad ugu farxaan waxa ay reer galbeedku leeyihiin waana ay ku dayanayaan wax walbana waa u quruxsan yihiin markay ummadahaasi helaan fursad madax bannaani ah oo ay talada gacanta ku dhigaan waxay muujinayaan xaqiiqda ka dambaysa dabeecaddooda iyo fikirkooda markaas bay iftiiminayaan dhaqamo jaahili ah kuwaas oo aad u foolxun xagga taariikhda waxaad arkaysaa qalbi adeeg dhiigdaadis xaddaaf ah kufsi dhac iyo burburin qaar ka mida quruumaha aasiya marka ay xor ka noqdeen gumaysigii shisheeye waxay ku kaceen falal iyo musiibooyin xitaa xayawaanku ka xishoodo dhulkana uu ka gilgisho waxay ula dhaqmeen dadkooda si cuqdad diin iyo mid siyaasadeed ay ku jirto si aan lagu arag xataa taariikhda ilmaha la nuujinayo ayaa la gowracaa oo la jarjaraa dumarka waa la kufsadaa kadibna waxaa loo dilaa si naxariis la'aan iyo xishood la'aan ah ceelasha waa la sumeeyaa guryahana waa la dumiyaa waana la gubaa bambaanooyin ayaa lagu garaacaa xitaa mararka qaar haddii tuulo la qabsado dadkii ugu sharafta badnaa ee halkaa degganaa ayaa la dullaystaa seefta ayaana la saaraa wax walba oo fool xun ayaa dadka lagu sameeyaa tuulooyinkii waa la baabi'iyey ceelashana waxaa isku rida haweenka doorbidaya inay isdilaan si aan loo kufsan waxaa kale oo jiray haween si bahalnimo ah loo laayay siyaabo aan horay loogu arag taariikhda سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeennii sagaal iyo lixdanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballanah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoum kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى